Magaalada Boosaaso ayaa weliba xiligan ku jira qaboobo daran kaaseetyo guud ahaanba bulshada si weyn ansaamaya balse weliba si gaara u sansaamaya caafimaadyo dadka barakacayaalka iyo weliba ku mid ahaa hergebka malaariyada maadaama iyo dhilmaanyo badan hakatee owlaadiyo onanin awoodna iyo angadanga bustooyinka dhaxanta laga galawa iyo ona deganyiga guryaalka qaboobka anreebana zahra cusmaana maxamed oo kumid ee dadka barakacayaalka ee haysta sagaal owlaad ayaa ku cawada ay tahay qaboobkaasi daran oo ku jira magaalada boosaaso iyadoona sheegtay in dhibaato badan iyo qabana kuleelkaan soomalan aad buu warta u roonaa laakiin kuleelka loogu adkeysan karo qabow looguma adkeysan karo baryahan aad qabow aad ayaa jira ilmihii hergab baa haya maxaan ku kaneeca fara badan baa soo saaciday maxaa laleeyahay dhaxantii ilmihii baati waxba kama taraa baati isagaa biil keenaya qabow aha qabow sita ilmihii qabow daran bay dareemayaan maxaan haddana jiingad baan deganahay jiingadana waa isa dareemi kartaa inay qabow celin karin ay qabow soo sii deynayso habeenkii horta inuu soo ujiifo fasaya wuxuu leeyahay qabow baa ahaaya waa qarqaraya cunigii waa jareynaya maradii aa usaarta mara wax kama taraysa busana waa gadan karna anaga xaalkan ilaah baa og boosaasan xaaladeeda waa sii adkaanaysaa sida aan dareemayno dhaqdhaqaaqeeda hore iyo sidii hore aad baa ugu sii liidataa sagaal ciyaal baa ii joogta wallaahi isbedel aad baan dareemayna qabow hadda aan dareemaya qabow aan arki jirin maba ahanba qabow aad mukeef camal baa dhacaya jiingadana maba lagu jiri karo dii xilliga la gaaro marka weysadaa dhib noogu ah weysadii yaaba dhib noogu biyaha la cabiya barafart iska daaba mashkeeda ma leh biyihii jirgaan bay ku jiraa qabowi baa ku dhacaya sidoo kale maxamed cabdikariin ah oo kumid ee waalidiinta ka dhaqanka degmada boosaaso iyo dowladda ku codsaday in lagu taageera sidaalandeersiilah iyo bustooyinka dhaxantiyo ku galana iyo adeegyada caafimaadka iyo ambaahanyiga saameyn way noogu yeelatay haddaan nahay kaamoonka barakacyaasha ah aada jiingadaan dadka ay degan yihiin marka waxaa dhacday jiingadii qabowgii idaaba soo qabanaysaba cudban waxaad leedahay matalaaga buu qofku ku jiraa soo dhamma saasuu u gariiraa magarat daahiyadii guriga ku xirnaa waxaan waxaan u isticmaalnaa hadda bustiya ahaan baan u isticmaalnaa marka waxaan u baaqaynaa marka dadkaas ciddii wax tari kadha inay wax tarto oo qabowgaas sida wax ujaakado mise bustooyin iyo mise wax un dadka loogu gargaaro anuu soo jeedin lahaa dadka dadka isku mid ma aha dadka deegaanka ah waxay heli karaan jaakado iyo waxaasay heli karaan dadka laakiin dadkan barakacyaasha ilmahooda buumii garan bay iskaga wataa ayagoo dhan waaba gubteenba waxay noqdeen dad madmadoow hadda aragto qaluf waa ka naxdaysa aan ku yidhi midda kale qabowgaas dartiis waayo biyuhu ciyaalkii laguma shubo markaasa waxaan ku yidhi aad bay ciyaalkii o dhan waxay noqdeenba ciyaal oo madmadoow wallaahi aad ba arrintaasyda ay aad i welwelgelisaa haddaan awoodeeda leedahay dadka macnaha jaakadaha seen seen baa ka dhigi lahaa marka dee waxaan dhihi lahaa hay-adaha hay-adaha samafalka waxaan dhihi lahaa arrintaasiyda ciyaalkaas ha soo fiiriyeen oo ciyaalkaas sida jaakada iyo bustiyaal iyo dadka hala siiyaalay boosaaso waliba iyo kumid eetaa magaalooyinka cimladiyo isbedelaayana taasaytio saamanya kuweeldhatiya bulshada dantiyar ee meelisay ku noolana